alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamedi wclى alihi wصaxbihi wslama tasliima kahiira baabu istixbaabi sawmi sitati ayaami min shawaal wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey lix cisho oo bisha shawaal ka mid ah in la soomo lixdaa cisho haddii bisha xaggeeda hore laga dhigo maalinka ciidda wixii ka dambeeyo ah iyo haddii dhexdeeda laga dhigo iyo haddii xagga dambe laga dhigo intuba waa mid furan haddii la xidhiidhiyo iyo haddii waxa weeye aan la xidhiidhin oo si gaargaara loo kala soomo ama maalmo la afuray loo dhexaysiiyana waa mid furan can abi ayuuba radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulkeena sharaftali wuxuu ihi man saama qofkaas sooma ramadaana bisha ramadaan uma atbacahu dabadeetana raacsiiyo sitan lix oo min shawaalin bisha shawaal ka mida kaana wuxuu noqonayaa ka siyaami dahri sida wakhtiga oo dhan soomkiisa oo kale oo wuxuu noqonayaa mid xasanaad aada iyo aada u badan helay uma atbacahu sitan min shawaal man saama ramadaan waxaa halkaa laga qaadanayaa ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofkani waa inuu yahay qof bishii ramadaan wada soomay waay oo haddii iyadoo bishii ramadaan wax ka mida lagu leeyahay oo uu wax ka soomay waxna lagu leeyahay tusaale ahaan dee wax cudurdaarka ku dhaafay oo kale dabadeeta uu lixdii shawaal soomo fadligan heli maayo waayo man saama ramadaana bishii ramadaan qofka wada soomay baa lafdiga hore sheegaya dabadeetana lix shawaal ka mida raacsiiyey ka siyaami dahrina wuxuu u noqday lianna alxasanaata bicashri amhaaliha waayo xasanadii qofka waa la labanlaabayaa oo halkii xasanaba toban jeer baa loo labanlaabaya marka soddonka ramadaan iyo lixdaa cisho waa lix iyo soddon maalmood lixdaa iyo lix iyo soddonkaa maalmood mid walba toban xasanaa qofka lagu siinaya lix iyo soddon haddii toban lagu dhuftana saddex boqol iyo lixdan bay noqonaysa ee sanadkana gebigiisuba waa saddex boqol iyo lixdanka maalmood marka calaa kulli xaal waa xagga xasanaadka la laablaabayo baabu istixbaabi sawmi اlithnayni wاlkhamiisi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey maalinka ithnaynta iyo khamiista in la soomo can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi اlithnayni wاlkhamiis maalinka inaynta ithniinta iyo khamiista soomkoodaa la weydiiyey yani xikmadda uu rasuulku salى اllahu alayhi wasalama u soomayo qaala wuxuu uhi daaka kaasi yowmun maalin weey waa ithniinte welidtu fiihi lay dhalay oo aan dhashay wa yowmun maalin weeye bucidtu lay soo saaray aw amase wuxuu ihi unsila calaya fiihi waxyiga laygu soo dejiyo dhexdiisa rawaahu muslim xadiidkanna waa xadiidka muslimkii abi qataado oo wuxuu ka mid ahaa xadiidkaa hore ee rasuulka lagu weydiinayey carafa kadalika lagu weydiinayey cashuuraa isla hal xadiidunbaa muslimku ku soo aroorinayaa oo su-aalaha dhowrkaa rasuulka la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waay markaa wuxuu sheegay maalinka inaynta inuu yahay maalinku rasuulku dhashay sala allahu calayhi wasalam waay wakadalika maalinkii waxyigu ku bilaabmay marka mahadnaq ilaahay jala wacalaa u mahadnaqayuu u soomayey kadaalika xikmadda kale xadiidka soo socdaa uu sheegayaana iyaduna meesha waa mid jirta qolyahan markaa yidhaahda xuskii dhalashadii rasuulkaanu xusaynaa ama mawliid baanu dhigaynaa xadiidkani way qabsadaan laakiin wax daliili uguma jiro sidaan u daliil ugu jirin waxa weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalinkaa ifniinta wuu soomay ixtifaal iyo markaa waxa weeye dabaaldeg iyo xaflada ma dhigine xoolana ma qalqalin ee wuu soomay rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrintaasina waa mid bidco ah oo rasuulkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin saddexdaa qarni midna kama sugnaa xataa quruuntii dambe qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad iyo quruuntii dambe ilaa waa dambe la soo gaadhayey dadka samayn jiray may ahayn dad hagaagsan oo muslimiin qumana nimankii cubaydiyiinta la odhan jiray ee faatimiyiinta sheegan jiray been ahaan ayaa la yimi nimankaasina niman hagaagsan may ahayn sida in badan aynu maqalay marka calaa kulli xaal waa bidca arrinka noocaasi wa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi tucradu lacmaalu acmaasha ayaa la bandhigaa ilaahay jala wacalaa loo bandhigaa yowma اlithnayni maalinka itniinta fa uxibu waxaan jecelaha an yucrada camali camalkayga in la bandhiga wa ana saaimun anoo sooman rawaahu tirmidiyu qaala xadiidu xasanu wa rawaahu muslimu muslimna wuu wariyey bigayri dikri sawmi soomka isagoo aan isagu sheegin ee sheegay un markaa itniinta iyo khamiistu inay yihiin maalmo la bandhigo acmaasha xadiidkan alimaam اlalbaniyu wuu saxiixiyey raximah اllahu tacaala laakiin wuxuu leeyahay ardaygiisan markaa saliim bnu ciid alhilaali waa saxiixu bishawaahidihi oo lafdigan inoo yaalla sanadkiisa dacfi baa ku sugan moxamed ibnu rifaaca ibnu thaclaba ayaa ku jiro majhuula laakiin shawaahid buu leeyahay buu ihi xoojinaysa marka xadiidkanina wuxuu inoo tilmaamayaa maalinkaa inayntu inay tahay maalin acmaasha la bandhigo wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yataxaraa mid ku dadaala sawma alnayni waalkhamiis soonka maalintaa itniinta iyo khamiista ayuu ku dadaali jiray rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey xadiid xasana ayaanu ku sheegay sheekh saliimna waa ka odhanaya waa saxiixba isnaadkiisu waa saxiix ayuu odhanaya waxaa markaa laga qaadanayaa inay sunno tahay wakhtiyada fiican ee ilaahay acmaasha uu aqbalo islamarkaana uu ajiibo in lagu dadaalo laga faa'iidaysto daaco ilaahay iyo cibaado iyo wixii ilaahay loogu dhowaanayo laga buuxiyo oo bilmunaasiba waxaa ka mid a wakhtigan aynu joogno ama maalmahan qiimaha badan aynu joognaa ka mid ah wakhtiyada khayr kale ee qiimaha badan sidaa awgeed inaynu aada iyo aada uga faa'iidaysanno ayaa inala gudboon baabu istixbaabi sawmi halaathati ayaamin min kulli shahrin wuxuu baab u yahay sunnaynta la sunneeyey saddex maalmood in laga soomo bil walba bil walba marka ramadaan laga yimaado saddex cisho in laga soomo waa arrin waxa weeye axaadiis badani ay ku soo aroortay fadaa'ille ay u soo aroortay saddexdaa maalmoodna waxaa bannaan bisha dhinaca la dhinacii ay waxa weeye la doono ama qofku markaa uu doono inay noqoto ama xagga hore ama xagga dambe ama ha isku xigsiiyo ama ha kala saaro ama bil walba inuu almuhim saddex cisho uun ka soomo walafdalu laakiin waxaa fadli badan sawmuhaa in la soomo saddexda maalmood fi layaami lbiidi ayaamulbiidka waxaa loo jeedaa maalmaha habeenkoodu uu cad yahay oo ayaamulbeed waxaa magaca loogu bixiyey lianna maalintiina dee cadceeddaaba soo jeeda oo waa dharaar habeenkiina dayaxa oo weyn baa aada iyo aada u iftiimaya ma fahante marka hadh iyo habeenba waa caddaan oo habeenkiina dayaxii baa caddaynaya oo iftiiminaya maalintiina dee waaba cadceed wahiya athalitثa cashara wاraabica cashara wاlkhamisa cashara waa saddexdaa maalmood ayaamulbiidku saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka wa qiila waxaa kaloo la yidhi athaaniya cashara wاthaalitثa cashara wاraabica cashara laba iyo tobanku qowlkanina ka soo bilaabaya wasaxiixu sida saxda ah ee almashhuuru lacaan bixiyeyna huwa alawalu qowlka hore weeye qowlkan dambena waa qowl qariib ah oo qaarkood ay sheegeen waay sidaa horena waa sida axaadiista ku soo aroortay saxiixa ah marka bishii ha bannaanaato saddexdaa cishee laga soomayaa dhankay doonaan inay noqdaane laakiin waxa sii fiican saddexdaa maalmood ee ayaamulbiidka in lagu beegaa sii fiican waayahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala awsaanii khaliili wuxuu ii dardaarmay kii aada iyo aadaan u jeclaa waa rasuulkee sala allahu calayhi wasalama bihalaain saddex ar ka bedeloo siyaami halaaati ayaamin saddex maalmood inaan ka soomo ayuu ii dardaarmay min kulli shahrin bil walba wa rakcatayi duxaa iyo labada ragcadood ee salaatu duxada inta u yarba laba ragcadooda wa an utirayo inaan witriyaysta qabla an anaama inta aanan seexan muttafaqun calayhi waanaynu soo aragnay wa can abidardaa'i radia allaahu canhu qaala awsaanii xabiibi kii aan jeclaa wuxuu ii dardaarmay xabiib waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah xabiibi ay maxbuubii kii aan jeclaa wuxuu ii dardaarmay sala allahu calayhi wasalama bihalaain saddex buu ii dardaarmay lan adacahunna kana tegi maayo maa cishtu inta aan noolay waan joogtaynaya bisiyaami halaaثati ayaamin min kulli shahrin bil walba saddex isha inaan ka soomo wa salaati duxaa iyo salaada duxada wa bian laa anaama iyo inaanan seexan xataa utira ilaa aan ka witriyaysto rawaahu muslim markaa khaliili iyo xabiibi waxaa sii xeel dheer khaliili ayaa sii xeel dheer waayo alkhullatu aclaa min almaxaba waa tahay ee rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama labadaa saxaabiyo qaar kaleba arrimahaasuu u dardaarmay qofka arrimaha runtii joogteeye ee ku dadaalana khayr badan baa loo rajaynaya waxaanaynu soo maray cidda intaanu seexan weytiriyaysanaysaa waa cidda isle habeenkii niska dambe toosi maysid ee tusaale ahaan aanay caadada u ahayn ama iska hurdada weyn ama cid toosisa aan haysan iyo wixii la mida ciddii laakiin isla waa toosaysaa niska dambe xagga dambe qofku inuu tukado witriyaysta ayaa u fadli badan waay waxaa halkaa aynu ka arkaynaa axaadiistan aynu ka fahmaynaa sida rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa si guud iyo si gaaraba uu ugu guubaabinayey wixii ilaahay u dhoweynaya ee ay berri ku helayaan jannada iyo raallihaanshaha rabbigood wacan cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam sawmu halaaثati ayaamin min kulli shahrin soomka saddex cisho la soomo min kulli shahrin bil walba saddex cisho laga soomaa sawmu dahri kullihi sawmu dahri waa soomka waktigii kullihii dhammaantii markaa sawmu dahridaasi waa tashbiih baliiqa la idhaahdaa oo kaafkii baa la xadfay sawmu dahri ay ka sawmi dahri kullihi sanadkii oo dhan oo la wada soomay bay la mid tahay oo sanadkii oo dhan qofku inuu soon isugu bixiyo dee lamaba ogolo eh laakiin sanadkii oo dhan oo qofku uu soon is hadduu isugu bixin lahaa inuu sidan la yimaado ayaa fadligeedii uu ku helaya sababtuna waxa weeye sidaynu soo tilmaannay alxasanatu bicashri amhaaliha oo bil walba qofku markuu saddex isho ka soomo ee soddon ajar buu haystaa soo caynkaa maaha bil walba markuu saddex isho ka soomo soddonkii ajar saasuu ku haysta ilaan maalintiiba toban baa loogu dhufanaya marka waxa weeye qof aanay waxba dhaafin oo kale ayuu noqonaya xadiid kaloo saxiixana muttafaqun calayhi waxaa isagana ku soo aroortay abi hurayra warin min xadiidi abi hurayra oo imaamu axmed iyo ay warinayaan sawmu shahri sabri wa halaaثati ayaami min kuli shahri tacdilu sawma addahri am yacdilu aw kama qaala salى اllahu alayhi wasalam tacdilu baan filaya inuu lafdigu aha bisha sabirka in la soomo iyo in bil walba saddex cisho laga soomaa waxay u dhigantaa sanadkii oo la soomay sooma aragtaan wakadaalika bil walba in saddex cisho laga soomaa qofku dee bishii ramadaanna uu soomay inay iyaduna waxa weeye u dhiganto sanadkii oo dhan oo la wada soomay xadiidkii cabdillahi bni camar ibn alcaas ee dheeraa ayaynu markaa ku soo maray kan abude ahaa waa daraf ka mida kani xadiidkii aynu hore usoo marray riwaayaadkiisa waaba kan qudhiisii daraf ka mida weeye marka calaa kulli xaal axaadiidaasina sidaas ayay sheegaysa xadiidkan hadda aynu sheegaynay sawmu shahri sabri bisha ramadaan shahru sabri in lagu magacaabay oo rasuulkeenu salى اllahu alayhi wasalam uu ku magacaabay way sugan tahay oo xadiidkaasay ku sugantahay xadiidaynu casharkii hore ku soo maray ayaa jiray xadiidkii ay warinaysay mujiiba albahiliya waayahay xadiidkaasaynu ku soo maray shahru sabri in ramadaanta lagu magacaabay laakiin xadiidkaasi daciif buu ahaa ayeeshee xadiid kaloo saxiixa ku soo aroortay shahru sabrina waxaa loogu magacaabay lianna waa bil qofku uu iska ilaalinayo naftiisa uu ka xakamaynayo oo uu ka xidhaayo macaasida iyo waxa la wixii aan u bannaanayn wa can mucaadata alcadawiyati waxaa laga wariyey mucaada bintu cabdillaah mucaada binti cabdillaah alcadawiya umu sahbaan in la odhan jiray baa taqriibka uu ku sheega waa taabiciyad iqa ah oo basriyad ah annahaa mucaadadaasi sa'alat waxay weydiisay caaishata caaisha radia allaahu canha wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay ma aha sala allahu alayhi wasalama yasuumu mid sooma min kulli shahrin bil walba halaaata ayaami saddex maalmood ma ka soomi jir qaalat waxay tidhi nacam ha faqultu waxaan ku uhi min ayi shahri kaana yasuumu bisha dhinaceedee buu ahaa mid ka sooma wakhtigee buu bisha ka soomi jiray qaalat waxay tidhi lam yakun ma ahayn rasuulku yubaali mid uu aabba yeelo min ayi shahri yasuumu bisha dhinaceeda uu ka soomayo rawaahu muslimun muslim baa wariyey xadiidkan caaisha wuxuu faa'iideynayaa inaanu rasuulku u qastii jirin sala allahu calayhi wasalama saddex maalmood oo gaar ahoo bisha ka mida oo intaa aanu joogtayn jirin ha yeeshee saddex cisho uu ka soomi jiray bisha oo kolba halkii uu kaga soo hagaaga ah waxaa kaloo laga qaadanayaa saddexdaa maalmood ee bisha laga soomayaa sunnadii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyo camalkiisii inay ahaayeen wakadaalika waxa weeye qowl ahaana sidaasuu markaa ummaddiisa iyo saxaabadiisii sharafta lahayd uu ku faray saddexdaa cisho in bil walba laga soomo wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama idaa sumta marka aada soomaysa min ashahri bisha halaaan saddex cisho aad doonto inaad ka soonto fa sum waxaad soontaa halaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka soon rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkanna alimaamu alalbaniyuna isaguna wuu taxsiiniyey oo inuu xasan yahay buu tilmaamay sheekh saliimna saxiixun ligayrihi baabuu isagu leeyahay si kastaba ahaatee waa xadiid sugan weeye waxaanu xadiidku inoo tilmaamayaa bisha qofku markuu doonayo inuu ka soomo saddex cisho saddexduu doonuu soomi karaa ha yeeshee inuu waxa weeye ayaamulbiidka ka dhigo maalmaha macnihii habeenkoodu uu yahay habeenada dayixu uu aadka u cad yahay ee caddada needhidaa uu yahay inuu ku beegaa fiican oo halkii sheekhu uu lahaa wal afdalu wacan qataadata bni milxaana wacan qataadata bni milxaani radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ya'murunaa midna fara ayuu ahaa bisiyaami ayaami lbiidi maalmaha ayaamulbiidka ah soomkooduuna fari jiray oo waa maxay halaaa casharata wa arbaca casharata wa khamsa casharata waa saddexdaasi maalmood rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey waay isaga qudhiisuna waa xasanu alimaamu alalbaniyu raximah اllah xadiidkan wuu taxsiiniyey xasan buu ka dhigay sheekh saliimna isagu waxa buu leeyahay waa saxiixba marka alkhulaasa uu sugan yahay xadiidkanina marka tiradaa aynu sheegna ee sheekhu sheegay saddex iyo tobanka iyo shan iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka in la soomayo waxaa laga soo reebayaa uun saddex iyo tobanka bishan hadda aynu joogno ee dilxija bishan la yidhaahdo dulxije hadda aynu joogno oo caawa markaa sideed ah bishan saddex iyo tobankeeda waa laga soo reebaya bishaasun baa laga soo reebaya saddex iyo tobankeeda limaada waayo de ayaamu tashriiqi bay maalintaasi ka midtay ma fahante ayaamu tashriiqa waa maalintii ugu dambeysay ayaamu tashriiqana lama soomayo waxay ka mid yihiin ayaamu tashriiqu maalmaha soomkooda hee la yska nahiyey bay ka mid yihiin waay markaa dee maalintaa iyada waxaa lagu bedelayaa un markaa dee wakhtiyada kale ama lix iyo tobanka dambaha laga dhigo ama maalmaha kale maalin kale un baa lagu bedelaya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama laa yafturu midaan afurin ayaama albiidi maalmaha ayaamulbiidka fii xadarin nagaansho iyo walaa safarin safartoona kuma afuri jirin hadduu safar ku jiriyo hadduu negi yahayba wuu maaragtay ay soomi jira wey rawaahu nasaa'iyu biisnaadin xasanin kada qaala raximah اllah sanad xasan uu ku wariyey buu ihi laakiin xadiidka dacfi baa ku sugan oo waxaa sanadkiisa ku jira yacquub ibnu cabdilaahi alqumi nin la ydhaah iyo sheekhiisoo jacfar ibnu abilmugiira alqumi isna la odhan jiray labadoodaba dacfi baa ku sugnaa xagga xifdigooda ahaaday alimaamu alalbaniyuna raximahu llah marna wuu quweeyey oo saxiixada wuu ku quweeyaa raqamka shan boqol iyo siddeetan marna waxa weeye xadiidka wuu daciifiyey oo daciifu sunan nasaa'iga iyo wuxuu ku tilmaamay xadiidku inuu daciif yahay waana iska dhacdaa waxa weeye axaadiidta qaarkood nadarka iyo ijtihaadka ahlulcilmigu inuu maaragtay ku kala duwanaado caalim keliya waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye marba si rajaxo marka calaa kulli xaal xadiidkani saasaa dacfi ugu sugan yahay waxba haddii la ydhaah waa daciifna inagu seegi maayaanoo saddexdaa cisho soomkeedu inuu sunno yahay xaadiidtaa kale badan ee saxiixa ah ayaa tilmaamaysa baaraka allah fiikum baabu fadli man fadala saa'ima wa fadli saa'imi aladii yu'kalu cindah waducaa'i alaakili lilma'kuuli cindah wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay man fatara saa'iman qof sooman qofka afuriya ee wuxuu markaa ku afuro siiya waxay ahlulcilmigu leeyahay xataa kii biyo siiyey ayaa soo gelaya haddii aanu dee wax kaloo ugu biiriyahayn wa fadli saa'imi aladii yu'kalu cindah qofka sooman ee agtiisa wax lagu cunaayo fadligiisana daliil buu maaragtay baab buu yahay in la caddeeyo iyo wa ducaaa ilaakili lilma'kuuli cindah ee ka cunaa maaragtay ama afuraa ka agtiisa uu ku cunaayo inuu u duceeyo ee dabcan cuntada isagu u keenay وعن زيد بن khالد الجuhني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu hi mن فطر qofka afuriyo صائما qof soomani كاna lahu مثل أجره waxa u ahaadaa أجrkiisa oo kale غayra أنahu laa ينqص ha yeeshee ka dhinmi maayo min أجri الصاaئmi ka sooman أجrkiisa ee la afuriyey أجrkiisa ka dhinmi maayo شhay-un shayna ka dhinmi maayo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix xadiidkana waa xadiis صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna uu صaxiixiye raximah اllah waxaan u tilmaamayaa qofka afuriyo qof soomani kaa sooman ajarkiisii oo kaleu yeelanaya iyadoo kaa soomanee la afuriyo ajarkiisii aan waxba laga dhimahayn sababtuna waxay tahay fadliga ilaahay waa waasic ee labadan jiho ajarku uu ka kala imanayaana waa laba jiho oo kala duwan oo jihadanna waxa weeye waa kii soomanaa oo ajarkiisii uu soomka ku helay baa ilaahay siinaya isagoo dhammaystiran kan maaragtay afuriyey qof soomanna isagana ajarkiisa ilaahay wuxuu ku siinayaa khayrka iyo wanaagga uu qabtay markaa laba jiho oo kala duwan weeye sidaa awgeed baan midna ka kale ajarkiisii waxba looga dhimahay wa can ummi cumaarata alansaariyati radia allaahu canha waxaa laga wariyey ummi cumaara gabadhaasi la odhan jiray ansaariyadda ahayd radia allaahu canha e ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalama dakhala calayha wuu soo galay oo faqadamat ilayhi waxay u keentay طacaaman cuntay soo hordhigtay faqaala wuxuu ku yihi kulii cun markaana waxaa laga qaadanayaa qofka ku yimaada ee martida ah in loo dadaalo oo cunto iyo wixii loo helayo wanaagsan loo dhiibo markaasuu yihi cun faqaalat waxay tidhi inii anigu saa'imatun waan soomanahay faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ina saa'ima qofka soomani tusallii calayhi almalaa'ikatu malaa'igta ayaa markaa u ducaynaysa idaa ukila cindahu agtiisa marka wax lagu cuno xataa yafruquu ilaa ay markaa dhammaysanayaan cuntadoodaasi wa rubamaa qaala waxaa laga yaabaa inuu yidhi xataa yashbacuu ilaa ay dhergayaan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu xadiid xasan uu ku sheegay tirmidi walaakin alxadiidu laysa bixasanin xadiidku xasan ma aha xagga sanadka bal huwa daciifun xadiid daciifa weeye sababka uu ku daciifayna wuxuu noqonayaa sanadkiisa waxaa ku jirta gabadh la odhan jira leyla oo mawlaad ahayd oo waxa weeye aan filaya inay u ahayd umu cumaarahan qudheeda inay u ahayd marka leyladaasina waa majhuula bay yidhaahdeen ahlulcilmigu sidaa awgeed xadiidku waa daciif weeyi waxaanu xadiidka sheekhu u deliishanayey wa fadli saa'imi aladii yu'kalu cindah qofka soomanee agtiisa wax lagu cuno marka xadiidkana sheegaya ina saa'ima tusalii calayhi اlmalaa'ikatu ida ukila cindahu xataa yafruquu soo ma xadiidkana waa daciif sidaa awgeed wax markaa ma hayno ama ma garanayno wax daliilahoo sheegayo qofka soomanee wax lagu wax lagu ag cunaya fadli gaarahoo uu leeyahay ama malaa'igu ducaynaysa wax daliilahoo saxiixahoo markaa sheegaya ama ku saabsan ama caddaynaya ma hayno wallaahu aclam xadiidkan masaladaa sheegayana waa daciif weeye qaala wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama jaaa wuxuu rasuulku u yimi ilaa sacdi bni cibaadata radia allahu canhu waa khasraj odaygoodii weeye oo saxaabigii aadka u qiimaha badna wajaaءa wuxuu keena bikhubsin kimisiya wazaytin saliid buu u keena faakala wuu cunay rasuulku uma qaala nabiyu dabadeeta nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam afطara cindakum asaa'imuuna agtiinna ha ku afuraan kuwa soomani wuxuu sharuxa ku odhanaya macnuhu waxa weeye qofka afuriyo qof sooman ajarkiisa oo kale alla haydi siiyo wa akala acaamakum alabraaru wa akala acaamakum cuntadiinna ha cunaan alabraaru dadka wanaagsani wasallat calaykum ilaahay maaragta dembi dhaaf haydin weydiiso almalaa'ikatu malaa'ikatu malaa'igtu haydinku sallida waxaa looga jeedaa yanii dembi dhaaf haydin dalabto ilaahay haydin barido haydin ducayso rawaahu abu daawuuda biisnaadi صaxiixi abi daawuud baa ku wariyey sanad صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna meelo kutubtiisa ka mida ayuu ku saxiixiyey markaa xadiidkanina waa xadiid صaxiixa waxaan u tilmaamayaa ciddii ku afurisa ama cunto ku siisa waxaa la odhanaya afطara cindakum الsaa'imuun waakala طacaamakum اlabraar wasalat calaykum اlmalaa'ika waxaa jiran yaroo dadka qaar ay ku daraan wadakarakum allahu fii man cindah ya intaa dadka qaarkood baa ku dara laakiin intaasi laa asla laha asal ma laha xadiidka sugani waa kaasun ikhwaani maalmihii soomkooda la sunneeyey ayaa halkaasi aynu ku soo dhaafnay khulaasadu markaa waxay tahay xadiidtan faraha badan ayna soo maraysaa waxa wanaagsan wax ka mid ah oo uu awoodayo qofku camalkooda inuu ku dhego oo aanu sii dayn intuu nool yahay mujarad qiraa'o aynu akhriyayno keliya inay noqoto ma aha marka labada cishe ee caashuurada iyo maalinka ka horreeya taasuucadu waaba laba maalmooduun iyagu sanadkii dhibba ma laha kadaalika maalinka carafina iyaduna dee waa maalin keliya oo dhib ma laha marka intaa laga yimaado qofku haddaanu ka badin karahayn waxa fiican lixda shawaalna inaanay ka tegin bil walbana shawaal iyo kuwa ka dambeeyaba bil walbana saddex cisho uu ka soomo oo uu ku dhego bil dhanoo soddon ka kooban ama sagaal iyo labaatan saddex cisho inaad soonto in alla inta kaleo dhanna aada afuraataa dee waxa weeyaan dhib weyn kuguma aha socaankaa maaha markaa qofku inuu intaa ku dhagaa wanaagsan oo saddexdaa cisho hadday u fududaatana uu ka dhiga ayaamulbiidka uu ku beego haddii kalena waxa weeye uu maaragtay dee isniinta iyo khamiisa iyo waktiyada maalmaha kale uu ku beego haddii qofku uu ka badin karayo intaa aynu sheegnay oo uu doonayo inuu khayrka badsado waa inuu ku dadaalo isnaynta iyo khamiista soomkoodana waa inuu ku dadaalo soo maqlibaysaan qofkii dee isagu ka sii badinaya ee maalinna soomaya maalinna afuraya sidii nebi daawuud calayhi salaam soomkiisu u ahaa ama maalinna soomaya labana afuraya dee kaasina waxa weeye waa halkiisa waxaase lagu dadaalaa camal haba koobnaadee aanad sii daynin oo aada iska hayso ood ku dheganaato adoo ikhlaaskana ilaalinaya ayaa waxa weeye lagu dadaalaa ilaahay jalla wacala hayna waafajiyo ilaahay hayna waafajiyo qofkii ilaahay u waafajiya uu fududeeyo ayuunbuu ikhwaani u fududaanaya kii kalena waxa weeye maalmahaasi ayaa buurkaga cuslaanaya aadka iyo aadka u kooban kitaabu lictikaafi ay haadaa kani kitaabu lictikaafi baabu lictikaafi fii ramadaana ictikaafku luuqa ahaan dhinaca luuqada marka la eego waa lusuumu shayi wa xabsu nafsi calayh shayga in la laasimo nafta lagu dul xidhaa laydhaa oo alcukuufu cala almakaan waa meeshii in la laasimo oo la joogo weeye qur-aanka waata ku soo aroortay maa haadihi tamaathiilu alatii antum lahaa caakifuun aada dul joogtaanee halkanu iyadu saa u dul yururtaan waxa weeye weeye tamaathiishani maxay ahayd xagga sharciga marka la eegana waa almuqaamu fi lmasjidi min shaksi makhsuusi calaa sifati makhsuusati tacabuda lilahi tacaala waa almaqaamu fi lmasjid saajidkii in lagu nagaado weeye oo cid waliba ay ku nagaato maahae cid gaare ay ku nagaato sifo gaarana ay ugu nagaato iyadoo arrinkaa ilaahay jalla wacalaa ciddaasi ay ku caabudayso oo macnii niyadda ay la imanayso marka ictikaafki wuxuu u baahan yahay in masaajidka lagu nagaado iyo in maaragtay ictikaaf la niyeeyo mana laha sida raajixa waxa weeye wakti cayiman intuu doonu qofku iska ictikaafi karaa wakti badan iyo wakti yar adh iyo habeen intuu doono ayuu iska ictikaafi karaa ha yeeshe eh sida axaadiidta aynu ku arki doonno ramadaanta qofku inuu ictikaafo gaar ahaan tobankeeda dambe ayaa fadli badan oo wanaagsan maqsuudka ictikaafkuna ikhwaani wuxuu yahay qofku inuu cibaadada u gacan bannaanaado u faaruqo dikriga iyo akhriska qur-aanka iyo munaajaadka rabbigii iyo ducada iyo haddii allaba ka horreeyey wixii cibaadaad ah xisaabinta nafta iyo wixii cibaadaada qofku inuu u faaruqo u gacan bannaanaado ayaa maqsuudku uu yahay waay baabu lictikaafi fii ramadaana wuxuu baab u yahay in la ictikaafo bisha ramadaan can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى اllahu alayhi wasalama yactakifu mid ictikaafa alcashra alawaakhira tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaan ka mida muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay tobanka dambuu markaa waxa weeye ictikaafi jiray tobanka dambena kuma gaar aha bal sanadka oo dhan ictikaafku wuu bannaayey sidaa awgeed baa xadiiska bukhaariga iyo muslimku wuxuu sheegayaa inuu rasuulku ictikaafay sala allahu calayhi wasalama bisha shawaal tobanka maalmood ee ugu dambeeya markaa goortuu doonu qofku ka ictikaafi karaa laakiin ramadaan oo weliba tobankaa u dambeeya ah waa wakhtigu usii fiican yahi waayo wakhtigaas waa qof waa wakhtiga leylatulqadrigiina la daydayayo wey wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan tobanka dambe ee bisha ramadaan ka mida ayuu ictikaafi jiray xataa tawafaahu allahu tacaala ilaa ilaahay uu ka oobsaday uma actakafa dabadeetana waxaa ictikaafay aswaajuhu dumarkiisii min bacdihi dabadi muttafaqu calayh xadiidkana wuxuu soo kordhiyey intii hore kasakow dumarku inay ictikaafi karaan iyaguna laakiin waa goorma markay ictikaafayaan waa marka fitno waxa weeye looga aamin yahay waa fitno marka looga aamin yahay haddii fitno looga baqdo inay ictikaafkaa ku fitnoobaan ama waxa weeye rag haddii allaba kuu ronya ajaanibi ay la khalwoodaan ama dhibaato kale marka waxaa la odhanaya waxba ha ictikaafina gurigaaga ku cibaadayso waayo qaacidadu waxay tahay dar-u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix inay khayr shaqaysato ee ajar heshoy masaalix soo jiido waxaa ka horeeya ya in mafsadada dee laga difaaco marka haddii meeshii shar ama mafsada imanayso waa khayrkaaga iska hayso wey oo gurigaaga dee ku cibaadayso ilaahay ku caabud waay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan cidda odayga reerka ah ama qofka caalimka ama qofka wanaagsan ee khayr had iyo jeer samayn jiray xaasaskiisa iyo ehelkiisa iyo maaragtay dadkiisa khayrkii inay sii joogteeyaan oo halkii ay ka sii wadaan baa wanaagsan ya halkii inay ka sii wadaan sadaquu tusaale ahaan cid buu sadaqad siin jiray inay halkay ka sii wadaan baa wanaagsan oonay jarin ictikaafkaasuu ku dadaali jiray inay maaragtay sii wadaan cilmi iyo khayr kale iyo wanaag kale uu ku dadaali jiray inay halkii ka sii wadaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaana ramadaan walba cashrata ayaamin toban maalmood buu ictikaafi jiray falamaa kaana markii uu sugnaaday alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii la qabtay ee macni uu dhintay kaanadu markaa taama iska noqone ictakafa wuxuu ictikaafay cishriina yowma labaatan maalmood buu ictikaafay rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey taana waxay ahlucilmigu leeyihiin sanadkii u dambeeyey waxaa laga yaabaa xikmaddu inay tahay wallaahu aclam markii uu ogaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalama in ajashiisu ay iska soo go-ayso oo markaa uu socdo oo haatan wakhtigiisu uu gebageba yahay inuu markaa doono inuu khayrka iyo camallada wanaagsan badsado oo uu labanlaabo oo halku markii hore toban ka ictikaafi jiray uu labaatan ka dhigay isagoo ku baraarujinaya ummadiisana qofku marka uu aakhirulcimriga joogo ama markuu da' noqdo ama uu iska badbato iyadoo mar walba khayrka laga doonayo haddana markaa inuu sii labanlaabo khayrka oo uu ku dadaalo oo waxyaabahan kale waxa weeye hamigooda iska kala fududeeyo si isagoo khayr iyo wax wanaagsan faraha ku haya geeridu ugu timaado sidaasi loogu oofsado waxaanaynu garanaynaa rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalama inuu maaragtay cibaadooyin haddii aa laba kuu roon yahay uu labanlaabay ay jirtay aakhiru cimrihi oo rabadaantii ugu dambeysay soomuu ictikaafin labaatan waxaa kaloo dhacday malakul jibriil oo markii hore mar qur-aanka rabadaan kaste mar waxa weeye uu bandhigi jiray laba jeer baa waxa weeye uu bandhigay marka calaa kulli xaal qofku mar walba waa inuu dadaalo marka uu iska dee qofka wen yahayna dadaalka waa inuu sii kordhiyo ictikaafkuna walaalayaal waa sunne sida ahlulcilmigu ay ku ijmaacsan yihiin qofkii ku nadra ictikaafka qofkii ku nadrunbuu waajib ku noqonayaa laakiin qofku haddaanu ku nadrin macnii dee waxa weeye waa u sunne masaajid baana lagu ictikaafayaa sida rabba yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajidkaasi waa kee khilaafaad badan baa ku jiro masalada waa la yaqaanaayo waxa weeye waa masalo fiqiga axkaam badan buu leeyahy ictikaafku waxa sa fiican uun in maaragta masaajid dee jamaacadii lagu oogaya lagu oogaya inuu noqdo si aanu qofku kolba jamaacadii ugu bixin ama aanu jamaacadii uga hadhin weliba waxaa sii fiican masaajid macal jumcihii lagu oogayo inuu noqdo haddii uu yahay masaajid aan jimcihii lagu oogahayna jimcaha wuu u baxayaa oo markaa masaajidka kale lagu oogayo ayuu kusoo tukanayaa wuu soo noqonayaa qofkuna intaa uu ictikaafsan yahay wixii uu ictikaafay oo cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga inuu go-oah waa inuu aada iyo aada ugu dadaalo maqsuudkaasi inuu xaqiijiyo oo aada iyo aada isugu dayo saasaana dhaqanka rasuulkeennu ahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo maalmahan fiican ee aynu joogno acmaasha iyo khayrka ilaahay jalla wacalaa haynaga aqbalo intii lunsanna ilaahay jalla wacalaa ha hanuuniyo intii maaragtay hadaysanna ilaahay jalla wacalaa ha u ziyaadiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين